bismillahi raxmaani raxiim duhur wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo ee idaacadda dalsan qodobada duurnimadan wararkeena aad ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah
faahfaahino ka soo baxaya qarax kasaare geystay oo maanta ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose
maxkamadda ciidamada qalabka sida oo maanta xukun dil ah ku riday askari ka tirsan ciidamada dowladda oo horey u dilay caruur beeraley ah
somalilan oo xukun dil toogasho ah ku fulisay afar nin oo horey maxkamaddu u xukuntay
golaha wakiilada somalilan oo maanta ansixiyey xubno ka tirsanaa guddiga komishinka doorashada oo horey loo diiday
maamulka koonfur galbeed oo sheegay inay u diyaargaroobeen dagaal ka dhana al-shabaab
madaxweynaha galmudug oo abaabulaya dagaal ka dhan ah al-shabaab inuu ka bilowdo galgaduud
faahfaahino ka soo baxaya koox hubaysan oo dil ka geysatay magaalada jawaar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe
madaxweynaha ruushka oo baaq ka soo saaray isbedelada cimilada dunida
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
isku soo noqosho wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada warkii oo faahfaahsan waa maalnimo talaada taariikhdana waxay ku asteysan tahay lixda bisha sagaalaad sanada warkaasi waxaa la diyaara anigoo marya ladana xuseena iyo sidoo kale farxiyo muraad aynu ku bilowne faahfaahino ayaa kasoo baxaya qarax kasaare geystay ayaa maanta oo maanta ka dhacay magaalada beledweyne ayraahdee magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose sidoo warkan ku faahfaahinayo salebaan cadaala
khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhashay qarax xoogan oo maanta ka dhacay magaalada baraawe ee gobolka shabeellaha hoose ahna caasimadda rasmiga ah ee maamulka koonfur galbeed kaas oo jugdiisa laga maqlay inta badan xaafadaha magaaladaasi qaraxa oo ahaa miino nuuca dhulka lagu aaso meelaha fofog laga soo fogo meelaha fofog laga hago ayaa waxa uu ka dhacay boosjeedada laga raaco gaadiidka aada dhinaca deegaanka gunyabarow waxaana xilligii uu qaraxu dhacayay boosjeedada ay ahayd mid uu ka jiray mashquul fara badan lagana raacaya gaadiid safar ahaa dad la hadlay idaacadda dalsan ayaa u sheegay in qaraxa ay ku dhinteen laba ruux oo mid askari uu yahay halka todobada kalena ama toddoba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasi oo dhammaantood ahaa dad shacab ah isbitaalka magaalada ayaana dadkaasi la geeyey si xaaladooda caafimaad loogu dabiibo ciidamo fara badan oo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada baraabe ayaa goobta gaaray si ay ayaa koobta iskugu soo gudaamay iyaga oo kebi ahaanbaa xiray boosjeedada uu qaraxu ka dhacay islamarkaana waxaa socda gurmad xoogan oo loo sameynayo dad kale oo waxyeele ay halkaasi ama qaraxa uu kasoo gaaray wararkii ugu dambeeyay ee laga helayo goobta qaraxa uu ka dhacay ayaa sheegaya in xaaladda halkaasi ka jirta ay tahay mid kacsan waxaana la tilmaamay in qaraxu ka dhacay magaalada magaalo xeebeedka baraabe lagu soo hoos qariyey miis yar oo ay haweeney ay shaax ku iibinaysay
maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta xukun ku riday askar ka tirsan ciidanka dowladda oo dil u geystay caruur beeraley ah sida warkan uu ku faahfaahinayo xuseen washington maxkamadda ciidamada qalabka sida ayaa maanta oo talaadaah waxay xukun dil toogashaha ku riday laba askari oo ka kala tirsan ciidamada gorgor iyo kuwa xooga dalka gaar ahaan qeybta lixdanaad kuwaas oo lagu helay inay dil bareer ah u geysteen laba wiil oo dhallinyaro ahaa laba askari oo ka kala tirsan ciidamada ayaa waxa ay xukun ay ku riday maxkamadda kuwaas oo lagu kala magacaabo guuleed xamse maxamed iyo cabdi weli jaamac xirsi waxaana kow iyo waa kow iyo tobankii bishii juun ee sanadkan ay deegaanka bariir ee gobolka shabeellaha hoose ku dileen marxuumiin lagu kala magacaabi jiray maxamed cabdilatiif jiir iyo cabdi xasan maxamed cisaaq xilli ay baranayeen farshaxan kuwaas oo la sheegay inay ahaayeen caruur islamarkaana ah sidoo kale beeraley sidoo kale maxkamadda ayaa xukun ku riday askari saddexaad oo lagu magacaabo maxamed isaaq guuleed kaas oo eedeysane ah kadibna lagu helay in uu hore usoo raacay askarta falka geysatay iyagoona saddexdooda markii hore kusoo tashaday inay dhac u geystaan caruurta ay dileen sida ay sheegtay maxkamadda ciidamada gaashaanla sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ayaa ku dhawaaqay xukunka waxaana uu sheegay in guuleeda xamse maxamed iyo cabdiweli jaamac xirsi lagu riday xukun dil toogashaha oo oo ah qisaasta marxuumeynta kale ah maxamed cabdilatiif iyo cabdi xasan isaaq sidoo kale gudoomiye gaashaanla sare xasan cali nuur shuute ayaa sidoo kale sheegay in saddex sano oo xabsi ciidan ah uu ku xukumay maxamed isaaq guleed kaasoo ku eedeysan inuu hore usoo raacay askarta falka geysatay
golaha wakiilada somalilan ayaa maanta waxaa markaasi ay ansixiyeen xubno ka dhinnaa guddiga komishinka oo horey ay u diideen ilhaan mustafa ayaa warkan eegeysaa gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan khaliif axmed ayaa sheegay in golaha wakiilada ay ansixiyeen xubnihii ka harsanaa kumooshinka doorashooyinka somalilan si aan dib u dhac dambe oo ku yimaada arrimaha doorashooyinka aan golahooda wax looga saarin gudoomiye cabdirasaaq khaliif ayaa ku baaqay in xubnahan kumooshinka doorashooyinka ay si wadajir ah howshooda u dhammaystirtaan si ay u guda galaan howshii uu u taalay kumooshinka doorashooyinka gudoomiyaha golaha wakiilada ayaa waxa uu sheegay in looga baahan yahay xubnaha kumooshinka doorashooyinka inay cadaalad iyo iswaafaqsan xeerarka iyo dastuurka u gutaan shaqada culus ee hortaala waxa aan rajeyneynaa in xubnahaas kumooshinka ee aynu codka siinay maanta ay in ay xilkooda u gutaan si waafaqsan xeerarka shuruudaha iyo dastuurka somalilan ayuu yiri gudoomiye cabdirasaaq khaliif axmed oo la hadlay warbaahinta wuxuu intaas kusii daray hadalkiisa gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan waxa aynu ka filaynaa waa cadaalad iyo garsoor ay u sameeyeen dhammaan tartamayaasha iyo asxaabta ama ururada tartami doona khilaafka xoogan ayaa ka taagan qabsoomida doorashada madaxtooyada somalilan waxaana dhowr jeer deegaanada maamulkaasi ka dhacay banaanbaxyo rabshado watay oo ay dhigeen dadweyne fara badan oo ay hogaaminayaan madaxda mucaaradka somalilan ee kasoo horjeeda xukuumadda madaxweyne muuse biixi aad baad u mahadsan tahay ilhaan somalilan ayaa maanta oo talaadaha waxay goob fagaaro ah ku dhex taalla xabsiga weyn ee mandheero ee gobolka saaxil ku toogatay ilaa iyo afar nin oo horey dil ugu geystay deegaano ka tirsan somalilan kuwaasoo maxkamadda ay horey ugu xukuntay dil toogasho ah xubno ka tirsan maxkamadda somalilan ayaa laga soo xigtay in raggan la toogtay uu ku jiro korneyl ka tirsanaa ciidanka maamulka somalilan oo gudaha magaalada hargeysa dil bareer ah ugu geystay gabar lagu magacaabi jiray najmo cabdulaahi michael sidoo kale xubnaha kale iyaguna dilka toogashada ah lagu fuliyey ayaa dilal ka geystay deegaano ka tirsan maamulka islamarkaana raggaasi la horgeeyey maxkamadda islamarkaana raggaasi la horgeeyay maxkamadda oo ay ka hor qirteen dembiyada lagu helay kadibna lagu riday xukunka dilka oo maanta lagu fuliyey
faahfaahin waa maamulka koonfur galbeed ayaa sheegay inay u diyaargaroobayaan dagaal ka dhan ah al-shabaab warkan waxaa eegaya waryaheena cabdiwaxiid cabdulaahi daahir maalmihii ugu dambeeyey kordhiyeen qaraxyada iyo weerarada ay ka geysanayaan deegaano kala duwan oo soomaaliya ka tirsan iyo wadamada deriska ah taas oo keentay xaalad amni darro ee dalka ayaa waxa ay maamul goboleedyada dalka bilaabeen guluf iyo diyaargarow dagaal oo ka dhan ah al-shabaab wasiirka wasaaradda warfaafinta taliyaha ciidanka madaxtooyada iyo saraakiil ka tirsan ciidamada maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa kulan dardaaran la yeeshay cutubyo ka tirsan ciidamada daraawiishta koonfur galbeed oo dhowaan tababar lagu soo xiray magaalada baydhabo kuwaasoo ay saraakiisha sheegeen in ay u diyaargaroobayaan dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ilyaas cali nuur wasiirka wasaaradda warfaafinta koonfur galbeed soomaaliya ayaa ciidamada ugu baaqay in ay dhimasho ogolaadaan deegaanadin ay ludulaysnay dadkin ay ludulaysnay walaalnagin ay ludulaysnay ay liihaanaysanay owlaadin aan isqarxinayaan maalin kasta dhimadahayaan jidka ka dhimadahayaan may sugaasaan ayuha qoomin antum abilaahi calaykum abilaahi calaykum maada tantadiruun ilaahay asinka dhaariyay may sugaasaan antunku badan antunku badan may sugaanon deegaanadan way dulaysidii dhulkaan wal qaadaday shabaabaa isku haysada shabaab xagga gobotaan ya askartii dhibow laanhiri askartii dhibow ku laanhiri amaqon geesiyaalkii anta masiibo kiridagna naara dhegaagan dhadheeyaan eedaan faraxaan taasa siinka filaan insha allah taliyaha ciidanka madaxtooyada koonfur galbeed soomaaliya isaaq cali isaaq ayaa sheegay in muhiimadda ugu weyn ee howlgalkan ay tahay in ay furaan jidadka xiran laakiin soomaalida kale jidadkaan malgiraawalet dadkaan malgoodoomiyaw ya unaanikan maynay ya wal goodoomiye wal dile mabba mal dhaafaa teeganyi nimanka kale soomaalida kale baa noofa fujiyaa ya kastena waylan baahanya una jidadkii furlaan weejidii baydhawoon is dareeraan dhase dheer iyo maylaray baydhawoon is dareeraan xudur iyo weejidin is dareeraan ya diinsoon iyo qase dheeran is dareeraan alafade inteen haddii dhimisho ogolaanaan ini wadankan dhimanan ogolaanaan lahana horsulmaa uma jira madaxweynaha galmudug ayaa abaabulka dagaalka dhana al-shabaab ka bilaabay galgaduud sida warkan uu ku eegayo mahad nuure axmed iyo bilooyinkii lasoo dhaafay waxaa ka socday gulaf xoogan oo u dhexeeya ciidamada dowladda soomaaliya kuwa galmudug iyo dadka deegaankii al-shabaab deegaano dhowro hoostaga degmada baxda ee gobolka galguduud ayay al-shabaab ka jajabiyeen dhammaanba ceelbiyoodyad iyo sidoo kale isgaarsiintii oo dadka deegaanka il muhiim u ahayd madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor ayaa waxa uu gaaray deegaanka cada kibre ee gobolkaasi kaasoo al-shabaab ay ka jareen isgaarsiinta iyo sidoo kale biyaha kadib markii muunooyin ay ku xireen xarumihii isgaarsiinta iyo ceelbiyoodyadii madaxweynaha ayaa warbixin ka dhageystay gudoomiyaha deegaanka cada kibir odayaasha dhaqanka iyo sidoo kale qaar kamid a dadkii is-abaabulay ee hubkooda qaatay ee deegaankaasi ku sugan islamarkaana ku baaqay in ay dagaal la geli doonaan al-shabaab waa sida hadalka u dhigaane waxaan u taagannahay haddaan odayaalnahay haddaan waxgaradnahay waxaan u taagannahay maantay qof waliba hantidiisa iyo xooggiisa iyo ficilkiisa iyo maskaxdiisa inuu uga qayb qaato maanta meel laysku maadsho iyo geed laysku aadiyaa waa dhammaaday waxaan ku baaqaynaa qof waliba ayadoo diyaar loo yahay waxaan ku sii bogaadaynaa haddaan odayaashan nahay in loo istaago oo aysan nagu hari ayatin xun oo maanta waa jaada jaadka loo istaago oo saqiira gawraca laga istaago oo la baraarugo wiilashii geehadaha jiray waxay la socdaan rag ay ku daran yihiin ay meel walba ka joogaan waxaa markaa xal keenaya haddaanaan dagaalamin oo waayeelka iyagu ficil iyo cod iyo wiilba aanaan dilin waxirgalaya male deegaan ahaan annaga waxaan ballan qaadaynaa kaalinta nooga aadan dhinaca amniga sida indhihiinna aad ku aragtaan inaan kaalinteenna qaadanaan diyaar u nahay waxaan annagu haddaan deegaanka nahay ninka maqan iyo ninka jooga iyo ninka dhul yaal aan isku garannay nimankaan arxi ma leh wax daawo looga keeni karo arxiliyaal muslimka kale u naxariista laakiin ayaga aan u naxariistay in loo diro madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo qoorqoor oo socdaalkiisu ah ukorgalidda deegaanada dhowrka oo al-shabaab ay qaraxyada ku waxyeeleeyeen ayaa sheegay in galmudug ay ka go-an tahay dagaal ay al-shabaab la galaan dadka dilkiisii ay ku shabaaxi jireen markay soo dhammeeyeen bay waxay u yimaadeen inay biyaha ka jaraan telefoonka ka jaraan korontada ka jaraan hooyooyin iyo carruur abriye ah oo birmageyda ah inay inay dhammeeyaan waxa ay falayaan dadka aan wax soo gaaray jirin oo cawaanta ah xitaa ma sameeyaan shacab iyo dawlad gacmahaan isqabsanaynaa waxaan ugu baaqaynaa deegaanada kale iyo maamulada kale iyo soomaali inteeda kale inaysan fadhi dambe u noqon wax maanta u haray ma jirto waxay gubayaan ilmo dugsi qur-aan inta tageen ay ku laayeen arda ku laayeen iyo macallinkoodii gaadiid iyo badacadii saareedoo dad masaakiin loo wada dad ku dhejiyeen cadakiir waxay ka sameeyeen waa intaan soo sheegnay hadda waa ogti wax ay soomaali ka sugtaahe ama dad maanta soomaaliyeed ay sugaan oo shabaab ay dib isugu dhigaani ma jirto faahfaahino dheeraad ah ayaa waxay kasoo baxayaan dil magaalada jowhar markaasi ka dhacay xarunta gobolka shabeellaha dhexe warkan waxaa eegaya wariyaheena cali aadan axmed wararka aynu ka helayno magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellada dhexe ayaa waxa ay sheegayaan in xalay gudaha magaaladaasi lagu dilay nin ka mid ahaa dadka deegaanka oo ay toogasho ku dileen rag hubeysan oo bastoolada watay dilkan ayaa waxa uu fiidnimadii xalay si gaara uga dhacay bar kontarool oo ku taala meel ku dhow xarunta madaxtooyada maamulka hirshabeelle ee magaalada jowhar waxaana halkaasi ka baxsaday raggii ka dambeeyey falkaasi ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka magaalada oo kuna sugnaa meel aan sidaasi uga fogeyn goobta uu falka ka dhacay ayaa gaaray goobta kana qaaday meydka ninkii la dilay islamarkaana waxay meydka durbadiiba la geeyey isbitaalka magaalada weyn lama oga sababta loo dilay ninkan oo la tilmaamay inuu ka mid ahaa dadka deegaanka magaalada jowhar ha yeeshee falkaasi ayaa waxa uu ka qayb noqonayaa falalad amni darro oo horey uga dhacay caasimada dowlad goboleedka hirshabelle ee jowhar xubno ka tirsan ururka al-shabaab ayaa dilal qorsheysan horey uga geystay magaalada jowhar sidoo kalena waxa ay markaasi ka- ee, ama waxaa ka dhacay qaraxyo ismidaamin ah oo lagu weeraray hoteelo iyo xarumo kale oo ku yaala magaaladaasi waxaana mas-uuliyadooda sheegtay dagaalamayaasha al-shabaab
aad baad mahadsan tahay cali markaana wararka dibadda halkaad warkaad kala socotaana waa raadiyo dalsan dhegeystayaal madaxweynaha ruushka valdimir putin oo ka hadlayay arrimaha deegaanka ayaa yidhi waxaan marar badan maqalnaa calaamado naxadin leh oo sheegaya in haddii aadanuhu uusan wax ka qaban arrimaha deegaanka ay nolosha aadanuhu halis gelayso madaxweynaha ayaa xusay inay jiraan fikrado kala duwan oo haddaanu fikrado kala duwan haddana way iska caddahay in bini-aadanku ay sababaan dhibaatooyinka xagga deegaanka ayuu yidhi ayuu yidhi putin oo ka sheegayay madasha ruushka isagoo carabka ku adkeeyay in arrimaha deegaanka ay u baahan yihiin fiiro gaar ah putin waxa uu dhaleeceeyay habka yurub ay u wajahdo arrimaha deegaanka ee caalamka dhegeystayaal warkii aad kala socoteen radio dalson waa naga intaa warkan warkiisa nabadgelyo
wararka aad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa tale la hel